macalin nuur cali xaashi oo ka mid ah culimaaudiinka ah ee ka howlgala galmudugga ayaa isagoo ka hadlayay arrimaha dhallinyarada waxa uu macalinka ugu baaqay dowlad goboleedka galmudugga in si deg dega ah ay ula timaado qorshe cad ah oo looga hortagayo tahriibka dhallinyarada macalinka ayaa tilmaamay in dhibaatada ka dhalata tahriibka oo ay ka mid yihiin dhimasho dhaawac iyo dhibaatooyin nafsadeed ay tahay mid mas-uuliyadeedu saaran tahay mas-uuliyiinta u dhaarta daryeelka bulshada gaar ahaan dhallinyarada marka waxaan leeyahay doorka waalidka markaan xaggiisa u galo waxaa aada u muhiimsan waalidiintu inay owlaadooda horta la saaxiibaan ayna ku jeheeyaan dhanka wanaagsan maxaa yeeley aabbayaasha iyo hooyooyinka waxaa muhiim ah caruurkan inay u caddeeyaan noloshiisa iyo halka uu u socday masiirkiisa inay u caddeeyaan ayna ku hagaan oo ay xaggii waxbarashadii oo kale ay kula dadaalaan ama diini ha ahaato ama maadi ha ahaato run ahaantii marka la yidhaahdo bulshadeenna waxyaabaha ay aada uga dilan yihiin waxaa ka mid a diinta way sheegtaan laakiin kumay dhaqmaan marka waxaan leeyahay haddii caruurkaasi uu fahmi lahaa faham diimeed oo saxa oo haysan lahaa naftiisa ma khatar geliyeen aabayaasha iyo waalidiinta waxaan leeyahay war owlaadiinna ka warqaba waladkiinu waxaa nabigeenu yidhi sala allahu caleyhi wasalam alwaladu kasbu lwaalid waalidku waa caruurku waa kasabkii waalidku uu kasbaday ka mid tahay hadduu wanaagsanaado oo aakhiradiina isagaa idan anfacaya adduunkiinana isagaa idan anfacaya dhanka mas-uuliyiinta waxaan leeyahay maantay ilaahay uu idinkula xisaabtamaa mas-uuliyadda aada haysaan iyo bulshada aada hogaamisaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qof kasta waa mas-uul mas-uuliyaddaasna ilaahay hortiisa la weydiinayaa marka nabigeena sala allahu aleyh wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta waa raaci wixii oo raaciga ka ahana waa la weydiina dadka aad adigu maantay mas-uulka aad u tahay ama aad xilka u qaaday waxaa la rabaa inaad halaag kasta ay ku socdaan iyo dhaqamada noocaas oo kale inaad ka hor istaagtid inaad xataa bulshada haddii la jeheeyo dhibaatadu way yaraanaysaa war bulshada shaqala-aantu ku dhacday oo dhibaatooyinku ay haystaan jeheeya si iyagu wax u qabsan lahaayeen oo u qabta maxaa la yidhahdaa kulamo aad ku jahaynaysaan oo aad ku baraysaan dalkooda iyo deegaankooda iyo naftooda siday markaa ugu kalsoonaan lahaayeen